kulanti wacan wanaagsan idilahaantiinba meel kastood joogtaan iyo si kastoo noo maqal dhagaysanaysaan waxaad kusoo dhawaataan kuna soo siqdaan kuna soo sikataan barnaamijka toddobaadka muraha haweenka
halgankiyo dadalka midna kama hadhaano halgankiyo dadalkana midna kama hadhaano hor socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo hayin dulqad badan hor socodka geediga dankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylihin ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylihin horumarka dalkooday heeganu yihiino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday heeganu yihiino hufnaanbay ugu adeegaan ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylihin ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga baylihin horumarka dalkooday heeganu yihiino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday heeganu yihiino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday heeganu yihiino hufnaanbay ugu adeegaan
mar kale isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay khiyaarta hawada naga dhagaysanaysay waxaad maqashaan oo maqlaysaanba waa barnaamijkii amuuraha haweenka ee toddobaad kasta aad ka maqashaan maalinta talaadada markay saacadu hadahan kale soo dul istaagtay redio cadaado waxaana idiin soo jeedinaya anigoo ah filson muuse yuusuf filsan degna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka amuuraha haweenka barnaamijkana waxaan kusoo qaadan doonaa toddobaadkan amase asbuucan qeybaha ay haweenku kaga jiraan siyaasada kaalin intee la-eg ayay ku leeyihiin siyaasada haweenka soomaaliyeed ama gaar ahaanse haweenka reer galmudug waxaan kusoo qaadan doonaa maxaa sababaha ka reeba in ay qayb ka noqdaan siyaasadda amase xildhibaanada mudanayaasha lasoo doortay maamulka galmudug maadaama ay ku yaraayeen doorashadii hore maamulka galmudug waxaa barnaamijka toddobaadkan marti inoogu ah ubax xasan ogaas oo ka mid ah haweenka tababarka loogu sameynayay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo markaasi jecel inay qayb ka noqoto mudanayaasha baarlamaanka galmudug ee cusub waxaan u baaqayaa dhankaasna barnaamijkan jeclan kusoo dhaweeyo ubax xasan ogaas oo ka mid ah haweenka tababarka loogu sameynayay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug
maantay waxaa noo soo gabagaboobay oo muddo saddex beer aan qaadanaynay brogaraam tababar ah ay noo qabanayso ay noo qabanaya wasaaradda haweenka iyo hay-ad kaleeto isla socdo taba- eh, tababarayaalna ayna siinaayeen marka sidii wuxuuna ku saabsanaa tababarkaa sidii loo horumari lahaa haweenka iyo du- ama dumarka dhammaantood Eh, dhin siiba dhinaca siyaasadda iyo dhinaca doorashooyinka say uga muuqan lahaayeen una qayb qaada ugana qayb qaadan lahaayeen tababar saasaa noo socday saddex beri oo maanta noo soo gabagaboobay marka een waad mahadsan tahay ubaxay een haddaan aynu eegno dhanka siyaasadda een dumarka hadda een haweenka reer galmudug ee tababarkaas u socday oo jecel inay ka qayb qaataan qaybaha siyaasadda een tira ahaantu intay gaarayaan
tababarkan hadda saan mm, cadada runtii ma aqlaq inay laakiin shan ilaa soddon yihiin oo maleynaa soddon way gaarayaan
een haddii la fiiriyo een inta badan een dumarka waxaad moodaa inay siyaasadda een aada uga gaabiyaan oo lagu eedeeyo in ay ka gaabiyaan maxay tahay sababaha inta badan u keeni kara haddana maamul goboleedyada doorkii dhoweed ee galmudugta waxaa ku jiray haween aada u yar iyo hadda markii la fiiriyo haweenka hadda sanadkan is soo sharaxaya oo tababarka u socdo aad bay u fara badan yihiin maxaa farqiga u dhexeeya haweenkii sanadkii hore iyo kuwa sanadkan soo caanbaxaya soo socda oo jecel inay ka qayb qaataan dhanka siyaasadda ee maamulka galmudug
alxamdulilah maanta haweenka waxay ogaadeen inay siyaasadda ku biiri karaan waxna qaban karaan dadka bulshada oo maanta soo xulaya siiba oda dhaqameedyadana waxay ogaadeen doorka haweenka ay ku yeelan karaan hadday siyaasadda galaan horumarinta deegaanka ama horumarinta bulshada marka hadda haweenka indhaha lagu wada haayaa waxqabadkooda waa la ogaaday xoogoodana waa la ogaaday alxamdulilah maanta maanta in ay haweenka yihiin xog fiican ama cudud fiican oo lagu tasha karo meel walba waa la ogaaday haweenka kulliba maanta u tartamaayo inay xil xilalka xildhibaanimada qabtaan aaday u badan yihiin waxaana fili doonaa inay soo bixi doonaan waa ta markii la eego hadda tababarka soconaya iyo markii la eego xulitaanka baarlamaanka oo weli hadda aan la gaarin ma ma muuqataa in caqabado in dhanka ay kaga imaan karaan wada dhaqameedyada maadaama wax wax soo xulaya ay wada dhaqameed yihiin wada dhaqameedkana uu meel kale wax ka inta badan laga yaaba inay wax ka eegayaan ay leeyihiin gabdho oo xaba nooma nooma soo kordhi karaan oo meeshii aan gabadha geli lahayn in aan wiilkan gelinoba inooga aanooga roon maxaa aan is leedihiin caqabado waa idinkaga imaan karaan
caqabadahaasoo dhan way imaan karaan laakiin waxaan filaynaa maanta in oda dhaqameedka maanta soo xulaayo gabdhaha inay indhahooda furan yihiin laakiin waa sax in caqabado imaan karo oy jiraan odayaal ama dad bulsho weli ay ku xulfulan yihiin inaysan gabar xeeb qaban karin ama bulsho hor istaagi karinin laakiin in caqabadaas laga gudbi doono aan aada u rajeynayno insha allah haddii maadaama ay haweenkii inta badan aad ujeedin ay soo sharaxayaan adigaad ka mid tahay haddii caqabad inkaga imaato qaab noocay aad u wajihi kartaan in aad wada dhaqameedyada aada iska difaacdaan ood qeybtiina kasoo muuqataan ha insha allah waa sudayeynaa koleyba wax walba waxa uu gudbi karnaa oon ama uu gudbi doonaa haweenka inay isku duubmaan caqabad kasta ay ugu gudbaan isku duubni waana tababarada aan qaadanayna beryahan aan ka faa'iidaysanay ama aan dad badan oon hore isku aqoonin maadaama meelo kala duwan laga yimi aan isku baranay marka wax walba waxaan filaynaa inaan saas ugu sii xubnaan doono oday kasta oo qabad nagu noqdo ama bishi kasta oo qabad noqdo si anagoo isku duuban ugu tagno aan ka dhaadhacsiin karno maanta inaan gabdhaha ay noqon karaan wax kasta oo ragga noqon karo
waa tahay markii la fiiriyo dhanka oday dhaqameedka laga soo tago weliba siyaasiyiin kale oo oday dhaqameedyada si aada ugu sidheer ayaa jira haddii dabcan caqabada yimaadaan ma jiraan waxyaabo ka hortaga aad samaysateen oo markaasi aad qaabab kale kasoo kaga soo geli kartaan oo markaasi laynkugu ogolaan karo haddii dabcanba caqabadinkaga hor imaatay inaad kamid noqotaan baarlamaanka galmudug
maya maadaama sheekada maanta ay socota ay tahay qabiil ama ay ku salaysan tahay qabiil ahaan caqabada keliya iyadana na hor istaagi karta waa taasoo qabiil kasta ama jufo kasta markay tiraahdo wiilkaana no gabadha naga fadhiisto wiilkaana na matalaayo laakiin waa sax sida aan sheegoo kaleeto in hadday isku duubni noqoto annagoon u fiirinayno qabiil ama jufo ama waxa maanta lagu saleynaayo doorashooyinka hadda u aan u fiirino haddaan annagoo intaas u fiirinaynan haddaan isku duubno haween aan u fiirino waxaan u malaynaa inaan ka gudbi doono caqabadahaas oo dhan waa gartay markii la yidhaahdo haddiiba ay dhacdo in aad baarlamaanka galmudug ka mid noqotaan haddana galmudug ay muuqato in isqabqabsi ayadiiba uun is haysato uusan aysa meeshii ka kacayn oo koreynba uun maxaad kusoo kordhi kartaan oo markaasi haweenkii a inta badan caqabada ka haysteen amase dhanka cadaaladda aada ugu yaryihiin inaad wax ka qabataan runtii muhiimadda waxay tahay in dad marka horeba la keeno wax qaban karo dad wax ku ool e dad hami fog le in la keeno ama haween ha ahaado ama rag ha ahaado siiba haweenka haweenka bulshadu way kicin karaan marka haween oo dadaal badan oo hami le oo deegaanka inuu hormaro oo dadkan hormaro hadday meesha yimaadaan oo marka horeba ama ayaga soo sharaxeen ama ha la keeneen dadkaas haddii la keeno waxaan aada ugu rajo weynahay inay galmudug si dhaqso eh ku hormari doonto isbedelna ugu imaan karo galmudug oo dhanna gees gees ay maxaala isku mid midnimo ay ka dhalan karto isku duumi karto shaqooyinkeeda iyo iyo horumarkeedana laga shaqayn karo laakiin dhibaatada waxay noqon kartaa marka dad aan waxba qaranaynin meesha inta la keeno qof walba oo danihiisa gaarkaa ka raacdo intuu shaqadii u hayay dadka usoo bandhigi lahaay oo ugu shaqey lahaa
waa tahay maadaama aysan inta badan ay ku leeyihiin dumarka qoondada dumarka boqolkiiba soddon ma rajeynaysaan marka inaad maamulka galmudug ka heshaan boqolkiiba soddon intii tabartan waa ku dadaalaynaa koleyba olole ololahaas wuu socdaa laakiin waa ku dadaalaynaa inaan boqolkiiba soddonkeena haddaan nagula badinaynin aan soddonkeena ku fadhiisano marka tababaro badan ama wacyigelin badan aan sameynana in aysan haweenka haddaan intaas ka yaraano aysan yeelin inay xataa fadhiistaan meeshaas ay soo ceshtaan numberkii nagula talagalay runtii aniga muddo inaan deegaankan wax u qabto oo anaan waxba ahayn waa ku tala jiray laakiin haddana boqolkiiba boqol inaa xildhibaan noqdo waayo ma lihi laakiin haddii qof iga mudan la helana waa good haddii kalena si kale horta qofka bini aadanka xad uu soo shaqeyn karo soo shaqeyn karaa jiro laakiin keliya waxaan u arkay maanta haddaan meel ama xil ama ha noqoto xildhibaannimo ama wasiirnimo ay noqoto haddaan ku fadhiisto inaan horumarkii awalba ka wada deegaankan ayadoon qofna idin aniga istira inaan kor usii labalaabi karo oo caqabado jiro xilkaas mar walba ay jiraan adoo wax inaa qabatay uu kaa hor istaagaa inaadan title haysanin aan uga gudbi karo oon wax u qaban karo ama deegaanka u horumarin karo taasay igu dhalisay laakiin haddana ano haddaana hataa noqonin inaan shaqadayda sidii usii wado ano qofna idirino ama xilnahayn insha allah waa ku dadaalaya haddaan helana kaba sii fiicano inaa ugu shaqeeyo bulshadayda waa jeclahay
waa tahay marka qorshe een markii lasii eego dhanka haweenka kolley dhanka haweenka caqabada badanna waa soo wajahaan n markii ay shaqeynayaan iyo weliba markay rabaanba inay shaqeeyaan bulshada ka dhex muuqdaan n markii la eego dhanka baarlamaanka haddii aadba ka mid noqotaan oo baarlamaanka la idiin soo xulo ma jiraan olole aad sama eed aad markaasi matalaysaan ood jeceshiin aad hamigaas ka gaartaan oo dhanka haweenka weliba jecel inay qayb ka noqdaan siyaasadda dhiiragelin ay ka helaan ama dhanka caqabadaha markay soo wajahaan inta badan dumarka waxaa jira aan aaminsanayn siyaasad in la galo ama laga mid noqdo mudanayaasha baarlamaanka oo si kale un u fahma maxaad marka qorshe oo idiin degsan
sida aan sheegaba isku duubniya wax walba loo gudbi karaa waa inay haweenka mar walba isku duubnaa tashtaana in haddii inta la isku duubnaado la tashto caqabad kaste waa laga gudbi karaa oo laakiin haddii lakala tabaraaruqsanaado oo qof walba iskiis ordo ama qof walba iskiis haddii xataa caqabadaha way imaan karaan sida aa sheegtay iyadoo xilka lagu guuleysto baarlamaanka la jooga xataa caqabad ku imaan kartaa maadaama ragga ay kuleyba mar walba naga badan yihiin oo boqolkiiba todobaatan ay yihiin laakiin waxaasoo dhan waxaa looga gudbi karaa caqabadahaasoo ka dhan in isku duubni iyo haweenka mar kasta iskula soo noqdaan qof kastoo caqabad arko ama dad kastoo caqabad arko inta iskula soo noqdaan ay ka tashtaan taas unaa looga gudbi karaa insha allah si uu gudbi lahaayo waa gartay dhammaan haweenka maamulka galmudug ee markaasi inta badan siyaasadda un usoo janjeera kuwa kale oo hamigiinu idin raaceen dhanka hamiga idin siinayo oo isdhahaya gabdhahaan haddii ay noqdaan wax mudanayaasha baarlamaanka ka mid noqdaan ama waxbay inkusoo kordhi karaan ayaga maxaad is leedahay marka waxaad kusoo kordhi kartaan ama qaab noocey iyaad ula macaamili kartaan runtii waxaa jira rag aada u wanaagsan oo dumarka taageero mar walbana uu ololeeyo xilkay rabaan ha ahaayeen ama dadka bulshada caadiga aha kamid ahaadeen raggaas waa u mahad celinaynaa waana soo dhaweyneynaa inay nala shaqeeyaanna waa ka codsanaynaa kuwa oo xoogaa dumarka caqabada ku ahna waxaan filayaa inay xoogaa maskaxdooda isa bedelaan ay maanta jaanis siiyaan fursad siiyaan dumarka sidii ay uga shaqeyn lahaayeen ama ugu shaqeyn lahaayeen deegaamadooda ama dowladahooda ama dadkooda maadaama ay arkaan meel kasta oo gabdhaha inta badan ay ku jiraan in laga dareemo isbedel ama waxqabad kuwa xoogaa ay hadeertaan xilalka haayo oo loo jeedin waxqabadkoodana waxaan filayaa in lagu bedeli doono kuwa waxqabadkooda muuqdo oo dadka u shaqeeyo
ugu dambeyn marka maxaad ugu baaqaysaa markii la eego dhanka odayaal dhaqameedka ama dhanka haweenka jecel inay ka qayb qaataan siyaasadda
waxaan ugu baaqaya oo dhaqameedyada sida aan sheego kaleeto inay noo soo xulaan xildhibaano wax ku ool ah maanta galmudug dibudhaca waxaa u keenay waa dad aan u shaqeynaynin xil ku shaqeynaynin xilalka ay haayaan inay noo soo xulaan dad shaqadaas qabanayo hadhowna qofkii xilkaas ku shaqeyn waaye la awoodo in la bedeli karo la xisaabtan oo imaan karo marka dhammaan waxaan ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed sida oda dhaqameedyada ama qabiilada inay indhahooda furnaadaan si galmudug horumarkeeda si degdega loogu gaaro oo fadhii dambe la noqonin ama dibudhaca dambe uusa imaanin aad bay u mahadsan tahay ubax xasan ugaas oo nagala qayb qaadanaysay barnaamijka dhegaystayaashana qiimaha iyo qadarinta inaga mudan oo barnaamijkii toddobaadkan aad kala socoteen raadiyaha cadaado intaa aynoo joogo intaan barnaamijkan barnaamij lacayna ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgeliyo keenu wadoor waxalyeeya dacada haweenkeenu wadoor waxalyeeya dacada markii ciidda hooyiyo hilooga baahdana markii ciidda hooyiyo hilooga baahdana waa hormoodka qudhahee runtii runtii laysku halayn karo markii ciidda hooyiyo ilooga baahdana markii ciidda hooyiyo ilooga baahdana waa hormoodka qudhahee runtii runtii laysku halayn karo ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayleen